codaro xaaladaha guud waa biyo guud baa la qabaa ilaahay xamdigii soo timaadan hadee kolley in alle loogu xamdi noqo waaba cajab sharafi ah ta guud uunda waxaa horeysay kolley siyaasadda khaatumo iyo degaanada sool sanaag iyo caynba marxaladaha kan br socday maxaan ku raa ku saabsan nimankaa soomaali diiska gobolada waqooyi iyo mas-uuliyiinta sarsare ama ka u sareeya baan idhaahde maamulkan saabtumo oo beryaha kan isdhaafsanayay xogo wada hadal oo kale maxaan ku rahdaay loo soo bandhigin ama aanay la xaanin marxaladaas unbaa hadeerto maxaan ku raha hadalhayn badan oo runtii murug badan iyo maxaan ku rahdaay gelisay bulshada reer khaatumo ama bulshada gobolada soolsanaag iyo cayn kasoo jeeda
waa tahay adigu wadahadalada adigu halkee ka taagan tahay bal haddaad caddaysa meeshaad ka taagan tahay
run ahaantii horaantii socdaalkii xubno ka tirsan xukuumadan dad shacaba oo weheliya oo madaxweynuhu si lama filaana ugu magacaabay oo ugu diray maxaan ku raha magaalada caynaba intii isaga oo taladaas ama rashigaasi uu ku gaar ahaa isaga haddana markii laysu soo noqday madaxweynaha iyo wafdiga halkaa nimanka halkaa uu diray warar bay noo sheegeen qodobay noo sheegeen haddii un aanu nahay mas-uuliyiintii kale ee arrintaas aan markii hore xaqa u lahayd in lala socodsiiyo ay wax ka ogaadaan haddana khalad dhacay dee khalad laguma saxo baa ku tashanay qodobadii ay noo sheegayeen oo runtii markii u muuqday kuwo wax ku ool ah waa la qaadanay madaxweyne sagaadkiisa ka jeediyey mas-uuliyiinta meesha ka timina runtii isagay marka hore warbixinta siiyeen meesha tegay isagay warbixinta siiyeen qodobadiina lagu qanciyey gebi ahaanba waxay noqdeen kuwo aan wax ka jira aansan iyo raadsoona lahayn qodob qodobna u jabay intaa wixii ka dambeeyey anigu wax dambe oo aan ku aamino iyo aragti aan u qaado in halkaa dani ku jirto wadahadalkeeda runtii ima muuqan waxaan ka ahayn midayn iyo xoreyn iyo wixii naloo idmaday anigu haatan maxaan ku rahdaay aan aaminsanahay ama aan qabaa ma jiraan haddii mar ummadan la khaldana mar labaad in la khaldo ama na la khaldo waa tahay qodobada laydinku qanciyey markaas ee ergooyinka tagay runtii adeero qodobadaasi waa badnaayeen afar iyo shan shan qodob bay ka bay ahaayeen saan filayo qodob wuxuu ahaa in ay dhammaanba deegaanada saasa kala baxaan intaa laamiga laasaalada agagaarkeeda mooyaane ciidamadooda dib ugala baxaan inay joojiyaan diiwaangelinta ay gobolada sool sanaag iyo cayn markaa qorshaheeda ka wadeen inay joojinayaan maxaa eegtay in ay joojinayaan shirar beereedka ay ka dhex wadaan dadka bulshaweynta reer khaatumo dhammaan qodobadaas oo dhanba maxaan ku si isdaba jooga oo isku xigxiga ayay u fuliyeen muddo kooban taasina waxay sababtay wixii de markii horena lagu qanciyey ama maxaan ku rahdaa ama iyagu ha jebiyeen ama anagu abuur baanu isugu sheegno oo isku qancino waxaan jirin be kolle waxaanu markiina lagu qanciye waxaan shaqaynayn ama soconayn bay noqdeen taasaa sababtay inaan dib uga guuro laqaadii ra'yigaas oo maxaan ku rahdaay aanu warbalaaban la eegno aanu yidhi markii hore waaba soo gaabtay iyabaaba maxaan ku rahdaa isfashiday ama qoladan ha ahaato ama kuwaas maxaan ku rahdaay waqooyiga labada dhinacyada ay doonto baa ka timaadeen arrintaas waxba kama jiraan bay noqon laakiin shirkii hadda balecad kusoo gabagaboobay waaba lagu sii dardargeliyay wadahadaladii oo waxaa la yidhi deg deg ha loo dhammaystiro marka adna halkan aad ka wala taagan labadii sane ee laaafayba qorshahaasi qorsho aan qarsoonayn buu ahaa tan iyo maantina la doortayna bolosiga madaxweynuhu ku shaqaynayay waa caddaa wuxuu un ku salaysnaa sidii somaliland loogu baxsan lahaa ama somaliland loogu tegi lahaa unbaa qorshahaas ku salaysnaa waanu ku kala ka duwanayn muddo badan arrinta iyada ah arrintu arrin haddeer bilaabatay maaha si kastaba ha ahaatee maxaan ku dhahdaay haddeertana dertii caynaba uun in lasii xoojiyo ama uu uba qaato maxaan ku dhahdaa u helo mandate baaboqoshaha loo tegay maxaan ku dhahdaay balacad uu ahaa kaana sida aad ka warqabto dee bulshada reer khaatumo waanka ama dadka yaqaan baa tahay shirkaas oo muhiimada laga rabay uu ahaa in culummada oo aada iyo aada bulshada muhiim ku ah golaha isimada golaha sare ee dhaqanka ee dhakaatumo ama gobolada soosanag yacayn cuqaasha nin garbood iyo aqoon-yahan qurbajoog intaasaa loogu talagalay shirka muhiimadiisu in ay meesha isugu timaado intaas in aysan tegin oo hal isim ka tegin oo culummadii la yaqaanay cidi ka tegin oo maxaan ku rahdaa nin garbood qofof waa jiraan tegtegay cuqaasha kasoo jeeda gobolada soosanaaga yacayn oo boqol ku dhowna waxaan filayaa saddex caaqil baa inta la sheegay ama aan ognahay saddex baa tegay de taasi waa muuqataa inaan mandate-kii bulshada inaan la haysan inaan shirkaas laga helin kalsoonidii laga rabay inaanay kasoo baxin in maxaan ku dhahdaay xaajo uu shaksi ama qof ama cid kala eedeyn maye hogaanka ugu sarreeyey hadday la noqoto inay guntigiisa un waxa ku jira un inuu maxaan ku dhahdaay ku hogaamiyo haddii arrintaasi arrin shaqeyn doontana maaha arrin aan yeeli doonana maaha arrin reer khaatuma ka gadmaysana maaha marka waa ogahay inday halkaasi ka socdaade laakiin miisaanka uu leeyahay maxaa xala marka garan kartaa mar haddii aan intaasi isugu iman oo aan maxaan ku dhahday dadka waa tahay dabeelkiisi meesha cidi ka iman ama madax dhaqameed ha ahaato ama maxaan ku dhahday hagaag culuma ha ahaatee waa tahay maxaa xala marka hadda khilaaf baa muuqda sida sheegayso adiga madaxweynuhu is khilaafsan adeer khilaaf ma jiro khilaaf ma jiro anigu waxaan ku taagnahay dariiqii naloo idmaday oo ahaa horeyn iyo midayn haddii nin kale war xoreyn iyo midayn baa ummadda tan laynoogu idmada uu khilaaf wado haddee anugu garan maayo kii laga xoreynayay k maxaan ku dhahdaay anigu kaasaan qabaa bulshaduna ay aragtaa cid walibana ay og tahay ilaa ilmaha yaryar ay garanayaan oo arkaan in cidda xumaanta iyo burburinta iyo khilaafka iyo kala firdhinta bulshada intaba inta wada ama cidda wada waa loo jeedaa waa la arkaa waa loo waa tahay laakiin labada laba aragtiyood baa jira khilaaf ma jira tiri laakiin labada aragtiyood salkooda khilaaf ayuu noqonayaa oo adiguna waxaad leedahay somaliland lala hadli maayo iyaguna waxay leeyihiin somaliland baan la hadlaynaa taasee la isugu soo dhaweyn karaa wadadaase loo mari karaa
adeerow aniga waxay ila tahay dariiqi keliya ee loo mari karo ama xalka lagu heli karaa waxay tahay bulshadu waa ballaaranta madax dhaqameed bay leedahay culum ay leedahay aqoon-yahan bay leedahay annagu waxaanu jeebkaya kala soo baxnay bulshada kuma hogaaminayne rabitaanka bulshada bay ahayd inaan ku hogaamino haddii ay maxaan ku dhahdaa ay muuqatay oo shirkii ballacad ay ka muuqatay in bulshadii siyaasadii aanu ku hogaaminaynay iyo bulshadii inay isqaadan waayeen haddii ay muuqato ay cad tahay aniga waxaa ila aqoon in sirweyne madax dhaqameed cuqaal culimo nin garbood maxaan ku siyaasi cid walba in bulshada inta loo yeedho shirweyne la qabto laga wada hadlo masiirka ummadda wax laiska weydiiyo iyo waxay ku dambeyn doonto aniga waa hadal baa xalku igula jiraa in la wada hadlo oo laga wada hadlo oo maxaan ku dhahdaay masiirka ummadda tan iyo waxa ku dambeyn lahayd in laga wada hadlo golihii Baa baarlamaanka la qabaa.
golihiinii baarlamaanku miyey een, xaggee ka baxay isaga hawshan oo kale een, la rabay inuu ka hadlo wallaahi golaha baarlamaanku maba eh, maxaan ku dhahda dadaal yaraan waxaa hareeyey eh, duruufaha ama khilaafaad muddo badan soo jirtamayaba ha ahaado inta badan oo dhaqaale xumo iyo iyagoo waktigan xaalado fasaxaba ku jiraba kole duruufo badani waa iska jir jiraan yala iyaga laftigoodu dee waa qeyb muhiim ah oo maxaan ku dhahdaa ka tirsan eh, maamulkan khaatumo ama qeybtii sharci dejinta ahayd ama waxyaabaha khilaafa labada goloba laba golo muhiima bay ahaayeen golaha sare ee dhaqanka iyo golaha maxaan ku dhahdaa baarlamaanka golaha sare ee dhaqanka waxaad moodaa in muddo aba inaanu eh, maaragtay uu ka maqnaa maxaan ku dhaha siyaasadda khaatumo oo oo wuxu maamuleynay ama siyaasadda iyadoo ahaydba ama siyaasadda madaxweynuhu ku hogaaminay oo ahayd sidii loo kala firdhin lahaa bulshada uu dagaalka u horreeyeyba uu ka bilaabay maxaan ku raacay isimada isimada oo had iyo jeer la naanaysiiyey warnaanaystaa isimadu ma wada lahayn hadday qaar lahaayeen deen badan oo aan lahayn baa jirtay si kastaba ha ahaatee kulley waa opshano furan in maxaan ku dhahdaay golaha baarlamaanka iyo golaha sare ee dhaqanka iyo waxgaradka bulshaweynta reer kaatumaba arrimahan waa muuqdaan waana cad iyo sidii wax looga qaban lahaa waa arrin banaan oo furan
wadahadal shir bay isimadu iclaamiyeen dhowaan bisha nofembar ka dhici doono buuhoodle aragtidaada shirkaa ku aadan iyo doorkaaga maxay tahay
aragtida aniga arrintaa igaga aadan anoo mar walba waxaan aaminsanahay war rag walaal wuxuu ku dhaamilowaa mar walba in la wada hadlo in maxaanku rahdaa isu tanaasul la sameeyo in dulqaad la sameeyo in ciddii wax kala tabanaysaa maxaanku rahaa wada hadasho kulley dhulka kan eebaa nagu abuuray eebaa kan isajiyey eebaa sool sanaagii cayn ku abuuray dadka kan ka guuri maayaan inta leeyahay ninna leeyahay ay tayda tahay hal iman maayo war hala isgareeyo hala wada hadlo gudasha lasoo wada fadhiisto oo nin cid waliba wixii ay qabto ha ka hadasho wixii halkaa ka raaca ha yeelato laakiin anugu ma qabo awood buuxda oo cid gacanta ugu jirta inay jirta ma qabo khaatuma aanay awood buuxda gacanta ugu jirin oo aynu aragnaa madaxweyne aanay ugu jirin oo dastuurku qoriba maayo in awoodoo dhami dee gacmihiisa ku jirto isagu suu doono wax ka yeelayo marka anigu waa qabaa hadday taa isimadu ay maxaanku iclaamiyeen ay tahay iyo haddii shir kasta oo bulshada tan reer khaatumo loo qabanayo ay tahayba anigu wadahadalka aad waa aaminsanahay waana soo dhaweynaya mar walba
marka ma ka qayb galaysaa shirka shan iyo tobanka nofembar ka dhacaya buuhoodla horaana waa hadlay hadduu buuhoodla ka dhacayo iyo meel kasta oo kale oo aan tegi karaba ilaa tan iyo booca meel alla meesha uu ka dhacayo anugu diyaar baanu ahay inaan ka qayb galo ra'yiga ka jeediyo waxa ila khaldam iyo waxa ila saxana inaan ka hadlo waa arrin maxaan ku radaa aan qabo